أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka dhegaystayaal ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dood cilmiyeed ku saabsan xaaladda filistiin halka ay kaga taala caalamka iyo ahmiyadda ay leedahay oo lagu qabtay xarunta jaamacadda alqima ee degmada jilib culimo aqoon-yahan macallimiin iyo dhammaan bahda waxbarashada oo ka qayb galay ayaad caawa faafreebka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobbada kale waxaa ka mid ah haan ay ka buuxaan walxa sumaysan oo ku soo caarisay deegaan ka tirsan gobolka mudug shil khasaare geystay oo ka dhacay waqooyiga dalka soomaaliya faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya weerarkii lagu xasuuqay calooshood u shaqaystayaasha fagnar iyo warbaahinta adduunka oo hadal haysa iyo wararkii ugu dembeeyey xaaladda filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna lafistreamka oo dalka iyo dibaddiisaba aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka وانشر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa haan ay ka buuxaan walxa sumaysan ayaa lagu arkay xeebta deegaan ka tirsan gobolka mudug qodobkaas iyo sidoo kale shil geystay khasaare kala duwan oo ka dhacay waqooyiga soomaaliya iyo qodobo kale waxaan ku eegi doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonnaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey muuqaal ay soo saartay katayb al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday isbaaro maleeshaadka murtadiinta ay dhigteen afaafka hore ee degmada buurhakaba waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa haan ay ka buuxaan walxa sumaysan oo ku soo caarisay deegaan ka tirsan gobolka mudug sida ay sheegeen dadka ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka mudug haan sumaysan ayaa ku soo caarisay xeebta gobolkaasi waxaana laga cabsi qabaa in arrintani ay musiibo ka dhalato goobjoogayaal ku sugan deegaanka ceel fooxshee ayaa sheegay in haan ay sun ka buuxdo ay xalay ku soo caarisay deegaanka oo hoos taga degmada garacad haanta oo ka samaysan macdan ayaa laga dareemayaa dilaac waxaana amar lagu siiyey kalluumaysatada in ay ka fogaadaan xeebta fogaan dhan saddex kilomitir maamulka puntland ayaa war uu soo saaray ku sheegay in haanta ku soo caarisay xeebta mudug ay ka mid tahay qashinka sumaysan ee maraakiibta shisheeye ay ku qubaan badda soomaaliya sannadadii lasoo dhaafay sidan oo kale ayay haamo sumaysan ugu soo caarinayeen xeebaha gobollada shabeellada dhexe shabeellada hoose bari iyo mudug ee dalka soomaaliya maraakiibta sunta ku daadinaysa biyaha soomaaliya ayaa heshiisyo kula jira xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho taasi oo lacago malaayiin ah ku qaadatay sidii halis loo gelin lahaa dadka iyo duunyada intaba waxaan markan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta faahfaahino laga helayo weerar xalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada maleeshaadka murtadiinta ee buundabilan iyo buulabacaad ee magaalada marka dhimashada waa hal askari oo murtada dhaawacuna waa afar murtad waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa shil khasaare dhaliyey oo ka dhacay waqooyiga soomaaliya wararka ka imaanaya waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in shil khasaare kala duwan dhaliyey oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi shilkan ayaa si gaara kaga dhacay duleedka waqooyi ee magaalada salaxley ee dhacda gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya waxaana uu shilku yimid markii uu rogmaday gaari ay saarnaayeen dad rakaaba inta la xaqiijiyey ugu yaraan siddeed qof oo rakaab ah ayaa ku dhaawacmay shilkan sida ay soo wariyeen dad goobjoog u ah dhacdada sawiro gelinkii dambe ee maanta lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey gaariga rakaabka ah ee shilka galay iyo sidoo kale burburka ka dhashay lix iyo tobankii bishan julaay ay ahayd markii shil xoogan oo ka dhacay duleedka magaalada qabri bayax ee dhaca dhulka soomaali galbeed ay ku dhinteen kow iyo toban qof oo rakaab ahaa halka ay ku dhaawacmeen afar iyo labaatan kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta faafisay warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa warbixinada mareegta ku daabacan faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaaladii ka dhacay xuduudka u dhexeeya wadamada maali iyo aljazaa'ir ee lagu dabarjaray maleeshaadka xukuumadda riddada maali iyo murtasaqada fagner warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in dhimashada ay gaarayso boqol konton iyo toddobo oo murtasaqada fagner ah halka laga qafaashay soddon iyo shan kale bayaan maanta ka soo baxay fagner ayay ku qirteen khasaaraha lixaadka leh ee ka soo gaaray waqooyiga maali waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada ruushka oo la wareegay magaalooyin ka tirsan ukrain dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeedu la wareegeen laba magaalo oo muhiim ah oo ka tirsan waddanka ukrain magaalooyinka kale ah barogeris iyo yefgeni fika ee dhacabariga gobolka dunisk ayay sheegtay wasaaradda dagaalka ee ruushka inay ciidamadeedu la wareegeen valadimir zelenski oo ah madaxweynaha ukrain waxa uu dhankiisa qirtay in ciidamadiisa ka dagaalamaya mandiqadda ay ruushku sheegeen inay la wareegeen ay la kulmayaan aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada faysalow maanta ma jirin hadalhayn sidaasu weyn oo ka taagnayd baraha bulshada aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلقى الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaagga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda iyo multaqa cilmiyeed ku saabsan xaaladda filistiin balse markan waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aan ku eegi jirnay cudwaanka yuhuudda duqaymaha cadowtooyo ee ka soconaya magaalada khaza iyo deegaannada kale iyo sidoo kale howlgalka iska caabinta ee duufaanta alaqsa halkan waxaa ka soo jeediya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad En markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin duqaymaha iyo dagaaladu waa kuwo isdabajoog ah saacadihii lasoo dhaafiyo cadowga allah ee yuhuudda ah waxa uu duqeeyey xaafado ka tirsan qidaaca ghaza oo ay ka mid yihiin xaafadaha khan yunis xayu sabrah rafax tallulhawa iyo sidoo kale goobo kale En sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen gantaalada cadowga oo ku hoobanaya guryaha ay degan yihiin dadka falastiiniyiinta ah sidoo kale sidoo kale muuqaalada qaar oo ahaa kuwa argagax leh waxa ay muujinayeen waalidiin sagootinaya carruurtooda si gaar ah muuqaalkan oo baraha bulshada qabsaday waxaa ka soo muuqanaya aabba sagootinaya wiilkiisii saddexaad oo ku shahiiday duqaymaha
اللهم اكبر فلاحه اللهم استر عوراته اللهم اكل اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره واصحابا خيرا من اصحابه واسع مدخله يا الله اغسله من الجنوب الماء والثلج والبرق يا الله شهادة ان لهم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته اللهم ارحمه رحمة من عندك الدنيا عن رحمة من سواك لا قد من الدنيا faysalow waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay soo saartay waxay ku sheegtay in tirada shahaadadu ay gaarayso maanta soddon iyo sagaal ruux halka dhaawacyadu u yihiin sagaashan iyo saddex kale tirada guud ee shahaadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo sagaal kun saddex boqol lixdan iyo saddex halka dhaawacyaduna ay yihiin sagaashan kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatan kale in halka haddii aan kaga gudubno xasuuqyada ka dhanka ah dadka shacabka ah ee yuhuuddu ka wadaan qidaaca dhankooda kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan howlgalladoodana faysalo maanta waxay u badnaayeen duqaymo lagu beegsaday cadowga sidoo kale waxaa jira weerar ka min ah oo lagu beegsaday ciidan yuhuud ah oo isku dayiyey inay soo galaan bariga magaalada khan yunis sidoo kale warbaahinta muqaawamadu waxa ay faafisay muuqaallo kala duwan oo isugu jira duqaymo lagu beegsanayo fadhiisimaha cadowga iyo sidoo kale howlgallo qanaas ah
اللي اتفتح فيه اليوم اذا طلع حبوش كمان
xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal markanna dood cilmiyeed ciwaankeedu ahaa in tooshka lagu ifiyo filistiin iyo halka ay caalamka kaga taalo sidoo kale loolanka soo jireenka ah ee filistiin marna furasho marna gumaysi iyo sidoo kale xaaladda filistiin laga soo bilaabo kun sagaal boqol ilaa maanta marxaladihii kala duwanaa ee soo martay ayaa lagu qabtay hoolka shirarka jaamacadda alqima faraceeda degmada jilib multaqahan waxaa ka qayb galay culimaa udiin aqoon-yahanno macallimiin ardayda qaybaheeda kala duwan ama si guud marka la yidhaahdo bahda waxbarashada ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimaad halkaasi ay ka jeediyeen qaar ka mid a culimmada iyo aqoon-yahanka oo ay ku qaadaadhigayeen xaaladda filistiin iyo halka ay caalamka kaga taallo oon mowqica falastiin iyo ahmiyadda waxyar ka iraaho mowqica saaad ujeedaan oo sabuuradda ama maxaanku irahdaa boorka saaran mowqica falastiin ee siday u samaysantaha ee shakligeeda waa haakadaaw markii la qaato jughrafikali ama jugraafi ahaan waxay u dhaxaysaa markii la yidhaaha xagga dhigaha iyo loolalka ama cardu dawaa'ir wa duulka caalamkii siduu u samaysan yahay iyo jughraafigii labaatan iyo sagaal dhibic soddon darajo ilaa soddon iyo saddex shan iyo toban shimaal ayay maaragtay ka jirtaa oo xagga waqooyiga ah ayay dhacdaa kuwaasi waxaa wey waa dawaa'irul cardiga wey dhigahana waxay dhacdaa dhigta qadda duulka waxay dhacdaa soddon iyo afar dhibic toban iyo shan digrii iyo soddon iyo shan darajo intaasay udhexaysaa dhiguhu waa kuwa kor dhulka gunta ilaa kor isku xira wey saasay u samaysan yihiin dhoolkuna saasay u samaysan yihiin falastiin intaasay u dhaxaysaa xagga ixdaasiyaadkeeda ama mowqica ay dhacdo waxay ku taallaa waa wasadil fi aasiya falastiin masaaxada ay ku fadhido dhul ahaan labaatan iyo lix kun sagaal boqol iyo sagaashan kilomitir murabac isku weer masaaxada waxay u samaysan tahay waxaa la yidhaahaa xagga bariga waxaa ka xiga suuriya urdun xagga qarbiga oo bariga ka soo horjeedo waxaa ka xiga baxrulmutawasat mediteranean c oo baxrul aad ahmiyad badan u leh ah oo caalamka meelo badan iskaga xira wa min aljunuub masar wa khaliij alcaqaba khaliij alcaqaba taxtiga koonfurta meesha uga hooseyso taa sidaa u samaysan tahay markii loo fiiriyo xagga geometriga iyo handasada waa shakli mustadiil ah badda dhinaca ka xigteen horey usoo tilmaamay baxrulmutawasat waxay ku haystaa baa la yidhi xeeb dherarkeedu dhan yahay laba boqol iyo labaatan iyo afar kilomitir aslan caalamka taariikhdiisa meesha uu ka amaamudmay ama uu ka indilaaqay uu ka firdhaday weeyaa la yidhaahaa walidaalika ayaa waxa la iskugu haysto iyo waxa ay marayso iyo xaalaadkeeda si daraasaanta loo suubiyey ayaa maaragtay ma dhowa dagaalku iyo meesha layska haysto ahmiyadda ay leedahay waa ahmiyad aada u fog waxaa laga helaa aqdamu lmudun fi lcaalam magaalooyinka caalamka ma u horeeyo meel la dego oo qabla ciisa intaasoo kun oo sano ka hor yacni mustawdano iyo madiine iyo xadaaro iyo xayaata ay ka bilaabatay yajid bihadi lmaxal cajiibka oo laga sheegay oo maaragtay culamaa taariikh iyo culamaa istiraatiijiya culamaa ay sheegaan waxaa ka mid a mowqica ay ku taallo ilaahay subxaanahu watacaala baaraknaa xawlahu yacnii ilaahay uu ku tilmaamay caalamka ayay waxay u tahay dhahaanba hamsatul wasli isku xire barigiisa iyo sharqigiisa iyo waa wasadka meeshay ku taallo yani jughraphically waa aasiya aasiyana waxay kaga sii taallaa meesha la yidhaha bariga dhexe sharqul awsat فلسطين بين السقوط والتحرير على مر التاريخ منذ الفتح إلى اليوم قضية فلسطين وحي صواب اللابتي حلقي نبينا صلوات ربي السلام عليه دعوة الله سبحانه وتعالى أسو ديبي نبينا مركو تمكن مقالة مدينة وفود أدراي ملوكتا أيا وفدي وفود كمدا الرومانيين تلو دراي وهيستي أرض فلسطين أيا لدلي سظلمي أيا لودلي kabacdina nebigeenna si uu uga argudo qaswadii mu'tah sanadkii sideedaad ayaa dhacday waad ogtihiin cadad haa'il ah laba boqoloo kun oo ciidan ay soo diyaarsadeen saxaabadana saddex kun ay ahaayeen wa maca daalika cadadka ka shahiiday labayo toban qof saxaabada lagu sheegaa iyagoo guul ku fadhiyan oo ay soo laabteen kabacdi waxaa xigay qaswadii tabuuka soddon kun oo mujaahid ayaa shaarigay usaama bin zayd ayaana hogaaminayey ujeedooyin badan bay xambaarsanayd انتقاما لأبيه برتينا واتجي الله سبحانه وتعالى وكسو قولي سوى قولك فريان وصانو عيدا كاس نبي قوح أدياري انتو سن غيريونين لفتح فلسطين بيت المقدس حرين تادا أدياري نبينا صلوات ربي السلام عليه كبعد رسولك مركو غيريو دي وحا حلك اللوريغي أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاح الدين الأيوبي oo ahaa suldaanka misri iyo shaam dhulkaasnan ahaa kristankii meesha haystay oo qabsaday isagoo isaguu hogaaminayo baytilmaqdis buu dib uga soo rujistay waa ka soo cishada wey dhulkii muslimiinta ah ku hareeraysnaa maxaa dhacay salaaxudiin markuu geeriyooday kadib gaaladiibaa dib u qabsaday koob iyo toban sano kale ayay meesha haysteen ilaa haddana uu yimid almelik saalix najibdiin ayuub kun laba boqol afar iyo afartankii ilaa uu yimid oo uu maxaan ku ihahdaa kala wareegay haddaan nimaadno sayfudiin quds xilligiisa macrakadii caynu jaaluud tataarkiibaa weerar ku soo qaaday xamlo weyn korsu uga soo bilaabay baqdaad buu soo maray ilaa iyo falastiin buu qabsaday masar buu kusii socdaa way isu diyaariyaan inay maxaan ku idhahda dagaalamaan kadib sayfudiin qudsi iyo walaalihii kale daahir iyo mansuur iyo raggii kaleo dhan macrako weyn oo caynu jaaluud ayaa dhacday kun laba boqol konton sagaalkii ay ku jabayaan meesha ay dhabar kaga jabaan weeye meesha ay ka dhacdayna waxay caynu jaaluud oo u dhaxaysa madiinatu baysaan oona ka soo warramnay macrakadii ka dhacday xagga shimaal xigta iyo madiina nablus oo koonfur ka xigta falastiin baa koonfur iyo shimaal ay ka xigaan wey kun af sagaal boqol afartan sideedii yuhuudi baa meesha lagu soo beeray ingiriis baa ku beeray wixii ka dambeeyay insha allahu mowqifka waxaa lagu xadiday kun iyo sagaal boqol iyo intii ka dambeysay waa fatra boqol iyo labaatan iyo afar sano ah taqriiban dabcan waa fatra caalamku uu isbedelay muslimiinta dacfigoodii uu soo muuqday sahayanada marka waxay u sacinayeen inay makaan ku yeeshaan bayt almaqdis filistiin meeshaasi waxay aaminsan yihiin in dowladda caalamka xakumi doonto ee ay sahayanada leedahay magaca israa'iilna la yidhaahdo dowla yahuudiya baxta ah in meesha iyada ah ay ka heli karaan waa goorma markay laba shay isku helaan alheykel almascuum dhismihii qalfoofta ahaa ay u yaqaaneen gurigii laga maamulaayey oo muddo dheerba sawir aan laga heli jirin ay ku talagaleen masjidka inay dumiyaan ayagoo markaas ka dhiganaya heykelka meeshan ugu jiro waxayna leeyihiin waa kii nebi suleymaan oo caalamka maamuli jira calayhi salaatu wasalaam heykelkaas inay soo ceshtaanay rabaan shayga labaad oo la raadinaya inay la helaan sunduuq alcahdi wax la dhaho taabuudkii waagii nebi muuse iyo ahelkiisa alaabta ka tagan ku jiray ee nebi daawuud calayhi salaatu wasalaam sanduuqii waxay leeyihiin isagana sanduuq alcahdiya la dhahaa waxay sheegaan kaniisad ku taallo alxabasha in sanduuq yaallo marka sanduuqa iyo heekelkaa marka aan isku helno caalamkan maamulayna ay qabaan waxaa soo baxday boqoraddii xilligaa joogtay ee ingiriiska boqoradda u ahayd victoria tii mardhow bakteeda ayadeed ah yaa ballanqaad u samaysay in yuhuudda ay isugu geyn doonto filistiin muqaabil in yuhuudda ay dacmiyaan waxay loo yaqaanaa dagaalweynihii koowaad adduunka ballanqaadkaas wacdi balfordaa loo yaqaanaa ballanqaad caam ah oo macruuf ah waaye waxaa loogu magacdaray nin xilligaas ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee ingiriiska laakiin horey usoo ahaan jiray ra-iisul wasaaraha ingiriiska loogu ballanqaaday ardilmircaad waxay u yaqaanaan ama ardilmawcuuda in la geyn doono filistiin almuxtala lagu abuuraayo dadka ayaga kadib marka waxaa lagu talagalay in dhulkii muslimiinta la ixtilaalo khilaafa alislaamiya baqiyadeedii la baabi'iyo dhulka ay qabsadaan nimankii gaalada ahaa marka kadib yuhuudda la siiyo markaasay ka bilaabatay meeshaas indalaaqada koobaad in dhulka islaamka la qaybsado sykes biko wasiirka arrimaha khaarijiyada ee faransiiska ee kii ingiriiska labadaas in la kulmay caalamka islaamka la qayqaybiyay xuduudihii sykes biko loogu magac daray labada wasiir yaa la sameeyey dhulalkii islaamkana waa lagu soo fiday ingiriiska ka mid ah dadka soo fiday mubaasharatan waxay qabsadeen filistiin filistiin markay qabsadeen waxay u fasaxeen xarakaadka suhiyuuniga ahaa inay soo galaan dhulkii filistiin ee ay haldoorka ka dilaan wataariikhu yuciidu nafsah filistiin waa jirta waa nooleed gumaysiba ha haystee markii arrintaa loo geysto ee qof la dilo ay eriyadaan qofkii wax dilayba se u cararaayana waxay galayaan sakanaadkii caskariga ay lahaayeen nimankii ingiriiska ahaa kadibna waxay haystaan xisaan ay haystaan looma geli karo oo ciidankii gumayste ahaa ingiriiska xeridiisa galeen waa kulmeen raggii reer filistiin ee xilligaa joogi waxay dhan waxaan saxmaya maxaan samaynaa waxay go'aansadeen in ingiriiska lagu kaco ingiriiska xilligaa wuxuu diyaarsaday caalamul islaami inta uu toos u qabsaday maahina inta kalena si dadban waxay go'aansadeen dadkii mujaahidiinta xilligaa joogtay inay la dagaalamaan ingiriiska fawro dhacday kun sagaal boqol soddon iyo lixdii ee uu hogaaminaya cizudiin alqasaam yaa bilaabatay thawrata cizudiin alqasaam loo yaqaana kun sagaal boqol soddon iyo lixdii milaadiga dhacday thawradii waxaa dhacday ingiriiska meel isugu geeyey xaaladiisu u yaabo haddaad fiirisid maraaxisha nuqaad taxawulka ah dhammaanteed fi filistiin khiyaano iyo dhagar la maleegay ku dhacaysay oo ummadda caalam islaami weligood in la khiyaano nimankii waxay go'aansadeen inay adeegsadaan cabdilcasiis oo la yidhaahdo shaqadii koobaad kuu soo baxday nimankan dhallinyarada ah naga qabo leanno haddii filistiin la xoreeyo oo ingiriis meesha uu ku jabo mashruucii la rabay meeshuu ka baxaaya cabdilcasiis wuxuu diray faysal bin cabdilcasiis oo wiilkiisa ahaa wasiir khaarijiyii u ahaa naa'ib ilmelig u ahaa majlis shuuraan u ahay ahna ahna ahna isku ahaa fi ana waaxid isagoo ku ka weyn uu jiro sacuud yaa haddana faysal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda riis majlis shuura iyo wuxuu isku ahaa naa'ib ilmelig isagaa baxoo meeshii tegey isagaa ku guulaystay isagoo markaa ku gabanaya inay yihiin dadka xarameenka u adeegaya dadka xarameenka ilaalinaya inay yihiin isagoo ku gabanaya iyo wuxuu ku guulaystay dhallinyaradii inuu kala diro rag isku mid ma ahee qaar un baa yiri kaama yeelin iyo hana dhakri qaarkii diiday wax yaray noqdeen ingiriisku ay ku dhaheen xoogoo qaar ahana diidaya inta kale waa kala tageen inta annaga ku filnay dheheen xoogoo sheekh uu hogaaminayay cizidiin alqasaam raxmatullahi tacaala caleyh intii la galay meeshaasi ku dhammaatay qadiyaddii waxaa lasoo afjaray ثورتي أول شيخ صدي اللي حدي أهمية دا دول كايسجا دي وميل اسكو حريس صدح قاردود قارد دي يوروب وبداس قارد دي أفريقيا ومصر قارد دي آسيانا أيضا با مرك صدح قاردود ميل اسو إيمانيسو waxay sahlaysaa ganacsigii isdhexmarkii fawaa'id fara badan ay dhinacaas keenaysaa waxaa la yidhahdaa waa dhul wax soo saar badan xagga beeraha gaar ahaan zaytuunka ayaa aada uga baxa oo lagu beeraa macaadinna way jirtaa waa dhul khayraad weeye wabilaahi towfiiq waa hagaag markanna waxaad maqli doontaan qaar ka mida ka qaybgalayaashii multaqahaasi oo iyaguna dhankooda ka hadlay xaaladda filistiin waxaan ka mid ahay ardayda labada machad asakhaawi iyo albayaam haddaan mushaarakeeyo filistiin mowqicuhaa iyo wa ahamiyatuhaa في العالم الإسلامي كله فلسطين waxaa ku yaala qiblaة المسلمين الأولى meeshii qibladii muslimiinta ugu horeysay ay u tukan jireen filistiin bay ku taalaa waxyaabaha hadda ku dhacaya walaalaheena falastiin waa waxyaaba inaga aynagu dhacayo oo waxaa weye aynu daraangna ay tahay waay filistiin mowqiceeda iyo ahamiyaddeeda marka in laga hadla la rabo waxaa lagama maarmaan ah sidan oo kale in lasoo qaato aayadda qur-aanka kariimka ah ee boorka noogu qoran oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay sidaad boorka ka arkaysiin subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah baaraknaa xawlah aan hareerihiisa barakaynay waxay tilmaamaysaa taas muhiimadda ay leedahay ahamiyad ay bini aadamku weli garteen oo mowqiceeda juqraafi iyo istiraatiijigeeda iyo muhiimad diineed oo muslimiintu waa hore garteen gaaladuna ka indhala yihiin iyo xikmado allah subxaanahu wa tacaala uu garanayo oo laga yaabo inay dadka ka qarsan yihiin weli ayay leedahay filistiin
anigoo ka socda jaamacadda alqima ahna arday dhigta jaamacadda mushaarakadeyda oo ku saabsan mowqica filistiin iyo ahamiyadeeda filistiin mowqica ay ku taalo allah barakeeyo waxaa inoo sharxay sheekh xasan ama ahamiyadeyda oo ay dad badan falanqeeyeen ahamiyatu filistiin waxaan dhihi karaa min dimniha waxaa ka mid ah in maa min xadaaratin oo xadaaradihii caalamka soo maray ma jirto xadaarad ka mid ah xadaaradihii caalamka soo jirta ilaa waxay ku taamaysay inay un wax saameena ama wujuuda ku yeelato dhulka falastiin xadaaradaasi ha ku istaagto biquwati afraadiha ama bithiqaafati afraadiha walidaalika mowqicay dhacdo ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku sheegay uu yidhi baaraknaa xawlahu bibarakati turaabiha bibarakati afraadiha wa bibarakati kulli maa wujida fiiha idan marka waa dhul aad iyo aad u barakaysan barakadeedana ayuu dadka biniaadanka ahamiyad ugu yeeshay walidaalika ayaana loo soo kala horumaraya caalamka jazaakum allahu khayran walaalaha soo qabanqaabiyey jaamacat alqima qof kasta oo muslima waajib ayaa ka saaran in uu ka qayb qaato xoreynta falastiin hadday noqoto inuu kaga qayb qaato af iyo hadday noqoto inuu kaga qayb qaato adinba qiyaadaadka muslimiinta xilli kastay joogaanba ka soo bilow xilligaa hore culimmadu ka soo sheekeeyeen ilaa yowminaa haadaa waxay mar walba ay ka hadlaan waajibunaa tujaaha falastiin taas waxay ku tusinaysaa markaa in dadka muslimiinta ah guud ahaan ay waajib saaran tahay waana gobolkeen ama qayb innaga inaga mid oo jariixa oo waad arkaysaan waxa lala dhacaayo sheekh usaama bin laadin raximah ullahu tacaala ayaa gabay yar oo uu tilmaamay waxaa ka mid ahaa gabayo badan uu leeyahay ayuha algaafilu na'uumu tanabbah faqabuuxu yowmin itiraadu lqucuudi fabiardii qawaacidun lilkufri shatta kullu taaqin kamaa yashaau muriidu يوم بذلتم الجهاد قعودا ذل ساداتكم وذل المسود فنرى الموت راحة إن تعالت في حمانا شراذم ويهود وحمى القدس مستباح النواحي أين يا قومي وعدكم والوعيد وحد رمسان شيخو حنوك أيكو هيسي يقف كستو مسلمه ضمير له حنوك أيكو هيسو guryaha la burburinayo iyo caruurta maaragtay aada aragteen ee yaryarka ah ee gaajada u dhimanaya iyo haweenka maaragtay qaylinaya habeenii maalin oo shaashaadka ka soo baxaya waxay u baahan tahay markaa raganimay u baahan tahay iyo talo haddii la rabo gobonnimo iyo dadnimona sideedaba cidlo lagama qaato nin soomaaliya oo shaacir oo gabyaba wuxuu yidhi samaan laguma doonee xornimo waa senga u fuuleh sallax dakharle mayd soobir iyo seedo warangooyo soofkoo la kala qaada iyo siiga kor u duusha iyo libintu waxay saaran tahay suluf colaadeed mar kale gabaygan aakhirkiisa wuxuu ku tilmaamay xaaji aadan afqalloocayaa iskale gobonnimo sunbaa kaa xigtoo laysma siin karo waa sarac ku baxa dhiig rogoo lagu sadqeeyaa buui saa darteed waxaad dareemaysaa nin kasta oo doona xornimo ama gobonnimo doona waa inuu dhiig badan daadiyaa anoo ah arday ka socda jaamacadda alqima saddex qodob ayaan jeclaystay inaan kaga qayb galo multaqahan qodobka koowaad haddaan ka hormaro waa taxriirka ama xoreynta falastiin taxriirka marka wuxuu noqon karaa laba qayb taxriir oo ficli ah iyo taxriir qowli ah taxriirka ficliga qofka hadduu awoodo waa sidii la rabay oo haddaba walaalaha meesha ka jihaadayo ay wadaan qofkaan awoodin oo halkaan oo kala joogo oo maanta aan gaari karin waxaa laga rabaa inuu ku mushaarakeeyo ama oo kaga qayb qaato taxriirkaas inuu mar walba walaalahooda u duceeyo ilaah inuu dhib ka dulqaado oo cadowgoodana ka jibiyo qodobka labaad aan kaga qayb qaadanaya waxaa weye lanaa qudwatun xasana dadkaas maanta la dhibaateynayo oo caalamka oo dhan oo usoo tashtay oo dhibaatada ku jiro waxaa noogu sugan qudwo wanaagsan waxay ku sabrayaan mar walbo dhibaatada iyo duqeynta ayagoo caruurtooda iyo dadkooda meesha ay ku la-anayaan dadka muslimiinta maanta waxa weeye dhibaatooyinka haysta ee ay ugu horeyso qadiyadda falastiin waa qadaayaad dadka muslimiinta hore u soo qabsan jiray in dadka muslimiinta dhulal laga qabsado oo waxa weeye dhulal badan lagala wareego laakiin qadiyadda falastiin si aa og tihiin waa qadiyad iyadu dhulalkii muslimiinta ee kale waxa weeye gaaladu la wareegan ka gedisan waa dhul ay waxa weeye muqadasaadkii muslimiintu ay waxa weeye ay yihiin waa dhul waxa weeye caalamul islaami meel istaraatiijiya kaga yaal saa daraaddeed gaaladu markay qabsanaysa meelo fara badan oo waxa weeye si andalus oo kale dadka muslimiinta si fudud bay ku ilaaween gaaladu mar kasta waxa weeye dee hadafkooda waa loogiya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum marka yuhuud waa la baabi'in doonaa laakiin dadka muslimiinta maxaa laga rabaa inaga waajibkeenna qolo kasta waajibkeeday guteen kuwii andalus dayacay waxa weeye qiyaamaha xisaabtaygaa la hortegayay kuwii falastiin xilliga ay dayacayna waxa weeye way la hortegi doonaa inana haddaynu dayacno way la hortegi doonaa falastiin inay xoroobi doonto oo gacanta muslimiinta kusoo noqon doona waa hubaal nabigaaba sheegay calayhi salaatu wasalaam in yuhuud la baabiin doona waxaa maanta saa u baabinaya yuhuudiyiin mushkilada maanta laga hadlayo ee dadka muslimiinta haysata qaamatan si gaara dadka walaalaheenna falastiin mushkilada maxaa keenay maxaase looga bixi karaa Een, xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in dadka muslimiinta ay gaala isugu habarwacan doonaan sida weelka raashinka ku jiro dadku ay isugu yartaan oo dhinacyada uga fadhiistaan kadibna saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay dhaheen maalinkaas rasuulka ilaah uma yaraan baa jirto uma yarnahay oo nabiga uu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay badan yihiin saxaaba dadka ay badan yihiin laakiin uu ku tilmaamay inay yihiin dad daadxoor ah oo waxba aan tarin أولا أرض فلسطين وأرض الإله شرفي لأن وأرض الأنبياء ومنبع العلماء وأرض المباركة فلسطين إلهي وحوك الشرفي صلق يطلس يحرن أي أنقطي دولدي يبقرتويدي وينات عالم كسومرتا أو أه بقرتويدي نبي الله سليمان عليه السلام وحاكل إلهي وكو شرفي manbac ulculamaa inay noqotay lianna sidaan ognahayba falastiin waxaa ka soo jeeda imaamka weyn ee madhabkiisa aan haysano imaamu shaafici raxmatullaahi caleyh haddaan usoo dhaadhaco maxaa keenay silacan falastiin ay ku jirto waxaa keenay ummadda islaamka markay ka tagtay faradada jihaadka iyo markii ay ku mashquuleen dhalinyarada muslimiinta shabaabka muslimiinta markay ku mashquuleen adduunyo iyo mushkilaadkeeda من لقى سو بلابو عبد الله عزام الشيخ أسامة هذا الكيسي معروف كا والله لننصرنكم ولو حبوا على الركب نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب سيدوك الجهاد كعراق حلية أو مصعب الزرقاوي وأطولها نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس وحوكروا لها ها هي شرارة قد انقدحت في العراق وسيتعاظم أوارها حتى تحرق جيوش الصليب في دابق ولا لها يمن من هنا نبدأ وفي الأقصى نلتقي أنك الشعار كان هذه جار القدس لن تهود مركب ihtimaamkaasna waxaa loo siinaayey waa muhiimadda ay leedahay filistiin iyo beytulmaqdis iyo masjid alaqsa
cinwaanka meesha ku qoran oo ah filastiin taxta almijar wuxuu ka mid yahay waxyaabaha i soo jiitay aniga nafsadeeda shakhsi ahaan filastiin mujaahidiinta oo dhan baa indhaha ku haya oo u jeeda oo raba inay xoreeyaan waa qadiyad qalbigaaga inay ku beeranto oo qalbigaaga yani waxaa way kusoo laablaabato saacad kastoo aad joogto iyo waqti kastoo aad marayso inay qalbiga kusoo laablaabato nin maxaa yeelay soomaaliyeed baa wuxuu lahaa dhidarkaba xabaalaha kama dhacdhaceeno kuma dhiiradeen ruux ciin kala dhawaaqe kolkuu miidka dhiilay dhaqdhaqaaq ka waayu horay ugu dhowaadaa dhinacyadii feeraha murqida ka dhigta yacni maxaa keenay arrintan in reer falastiin yacni waxaa keli maahane caalamul islaami iyo hurdaan maxaa keenay anagaas ku keennay oo waxaan ugu dhacay xubu dunya wa karaahiyat almowt
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا